waxau sheekhu leeyahay caqdigan musaaqaadka la yidhaaha waa laazima macnaha waa cuquudda laazimu طarafeynka la yidhaha ayuu ku jiraa sida ijaarada oo kale ijaarada ayay la mid taho waxa kulminaya isagii ijaarada dee shaqadan laga shaqaynaya waa labadoodaba waa acyaan baaqi ahaanaya sidoodaa u joogaya ayay shaqadooda ku wada arooreysaa qiraadka ayaa isagu khilaafsanoo dee acyaantiisu camalka dabeed ma baaqi noqonayn ayuu taasi wakaalada ayay shabahaysay marka waa cuquudda laazimu darafeynka ee aanu midna ka bixi karin ayuu ka mid tahay hadda wuxu uhi falow harabal caamilo caamilkii baa iskaba firdhaday shaqadii iyo wax ku yaraa ku yar adkaaday mooyaane maalintii dambuu mutow ka yidhi qabla alfiraaqi intii aanu shaqadii ka faaruqin aanu dhammaystirin ayuu ka harday wa atamahu lmaaliku maaligii baa dhammaystiray mutawarrican isaga oo hor ilaahay geysanaya oo ninkii uun shaqadiisii usii dhammaynaya ayuu dhammaystiray baqiya istixqaaqul caamili ninka caamilka mudashadiisii wixii loo sharday uu mudanaya baaqi weeye isagii wuu iska leeyahay macnaha bacdamaba hadduu ninkii maalig aha isagu shaqadii wixii harsanaa sii dhammaystiray isagoo hor ilaahay uga jeedo ninkaa ku caawinaya ninkii nis iyo thuluth iyo rubc wixii loo shardiyey waa leeyahay haddaba waxaynu nidhi falow haraba baynu nidhi hadduu cararo haddaanu cararin inay wax kale ku yimaadaanna waa la mid oo wuu xanuunsadayba waa la xidhayba waabu kariba waayebo ninkii tabarba waa waaye waa la mid welibana yacnii dhammaystirkaa maaligu uu dhammaystiray isagoo ku tabarrucayaana taasuu kuma qaydnay isagoo xaadirahoo joogo on waxba qabin hadduu ku tabarruco waa xukunku waa caynkaasuun wa atamahu lmaaliku baynu maaligu u dhammaystiray qayd maaha hadduu marka horeba isagoo caqdiga la galay uu isagu u dhammaystiro u yidhahdo walbalniyo nin odayo duruufu waduun baa tahaye bal iska joog halkaanaa dhammaystir waxaa kale waan ku siine yacni xukunku ayana waa caynkaa maaligga lafdiisu ayaynu idha qayd maaha oo hadduu nin kaloo ajnabi yidhaahdo wartu ninkii meesha ka shaqaynayay miyuu waar isagoon shaqadii dhammaynin buu iskagaba tegayo waar ana u dhammaystiriya intaasuu ninku waa iska yarwaxaysan yahay ana u dhammaystiraya hadduu yidhaahdo ayana waa saas leeg waaya baqiya istixqaaqulcaamili wa ilaa mutabarric lama helin maaligina kuma tabarrucin nin kaloo ajnabi oo la ydhaha ana u dhammaystirayana lama helin ista'jara alxaakimu calayhi arrinta xaakimka ayaa loo kor loo loo bandhigay oo xaakimka ayaa wuxuu usoo kiray ku soo kiraynaya istaajara calayhi istaajara alxaakimu calayhi wuxuu ku soo kirayn man yutimhu mid dhammaystira arrinka intii loo dhibay ee musaaqaadkii la sugay ee caamilkii oo cararkiisii la sugay ayaa wuxuu soo kiraynayaa xaakimku man yutimu mid dhammaystira mid dhammaystira oo markaa kaa dhammaystiraya mushqaayadiisuna maxay noqonaysaa dee wixii uu lahaa ayuunbaa laga dhammaystirayaa ama hadduu wax kale leeyahay dee waxa kaleu leeyahay hadday intaasi noqon weyda ayuunbaa laga jarayaa ila caqdigan isagaa galay markaa xataa haddii uu masalan isagoo jooga uu shaqadii wadi waayo yacni xaakimku mid buu soo kiraynayaa isaga laga qaado mushqaayadiisa oo wixii ka soo baxaa xataa hadday kafayn waayaan dee maalkiisa kale looga jaro fain lam yaqdir hadduu maaligi kali oo cala alxaakimi xaakimkii inuu muraajaceeyo falyushid hadmaraga geliyo cala alinfaaqi dee bixintaa iyo waxa uu markaa ku dhammaystirayo ha marageliyo in araada rujuuca hadduu doono inuu ku noqdo waxau sheekhu leeyahay fain lam yaqdir hadduu kari waayo ninkii maaliga ahaa cala alxaakimi calaa muraajacati alxaakimi xaakimka yacni u tegiddiisi iyo raajaciddiisu kari waayo oo xaakimkii uu odhan lahaa xaakimow nin baanu caqdigaa wada gallo wa iska firdhaday ee nin kale u keen waaba ka fogiyo gaadhiba kari maayo laba maalin socodiyo wax ka sheeyuu joogaa ama waa mid iska laysiyaho waxba wou qaban waaye falyushhid cala alinfaaq marka waa inuu marageliyaa hadduu isagu naf ahaantiisa u shaqaynayo waa inuu yidhaha war ka markhaati hada anaa camalkii dhammaystiraya dee ilaahay dartiina uma socdeen waa ka goosanayaa shaqadayda awil infaaq haddii masalan uu cid kale u soo kireeyey yacni wax siinta ciddaa kale waynu marageliyaa in araada rujuuc waa hadduu doono inuu ku noqdo waxaanu qabtay ama waxaanu bixinaya hadduu doono inuu ku noqdo ninkaa laga jaro waynu marageliyaa maxaa yeelay dee markhaatigelinta waktiga cudurdaarku xukunkan oo kale ay la mid tahay walow maata hadduu dhinto oo wakhallafa tarikatan tarika iyo xoola uu ka tagaa tamalwaarihu kii dhexlayabaa alcamala shaqada minhaa ka dhammaystiraya walow waxuusan an yutima alcamala binafsihi inuu dhammaystiran uu leeyahy o bimaalihi ama maalkiisa waxuu sheekhu leeyahay hadduu dhinto ninkii caamilka ahaa ee caqdigan musaaqaadka galay baa camalkii oon dhammaanin ayuu dhintay wakhallafa tarika xogay xoolaana waa leeyahay xogay xoolaana waa ka tegi atama alwaariu ninkii dhexlayay ninkaa dhintay caamilkaa ninkii dhexlayay baa dhammaystiraya alcamala shaqadii minhaa tarikadiisa ayuu ka ayuu ayuu ka dhammaystiri oo nin buu usoo kirayn nin buu usoo kiraynoo ninkaasna wuxuu ka siinaya tarikada uu ka tegay buu mushaqaayadda ka siinaya maxaa yeele waa xaq dee ku waajibay kaasoo tarikadiisa ayuunbaa laga bixinaya oo tarikada lafdii waxa ku jira dee nasiibku midhaha kulahaa baa ku jira walow an yutima alcamala binafsihi o bimaalihi waxaa kaloo ninkan dhaxlayaa uu leeyahay inuu camalka naf ahaantiisa u dhammaystiro ilan wuxuu dhexlayay unbay ka mid tahay camalkan laftiisu ka dhaxlaye ow bimaalihi ama maalkii tarikadu ka tegay isagoon u tegin inuu kiisa kasii bixiyo ayuu leeyahay isagaana markaa wixii mashruudkaa mudanaya walow habatad hadday sugnaato khiyaanatu caamilin nin caamila khiyaanadii baa sugnaatay dumma ilayhi waxa loo geyn mushrifun mid kormeera fain lam yataxafad bihi waa ku dhowrsami waaye kormeerihiina ustuujira min maali lcaamil caamilka maalkiisa ayaa loogu soo kirayn qof kale waxau sheekhu leeyahay nin caamila ayaa khiyaanadii sugnaatay ninkii beerta loo dhiibay la yidhi aduu gacanta ku hay ayuunbaa midhihii yaraa intii ree soo godaba hoostaas unbuu ka iibsanaya isagaaba qirtay markhaataa ku sugay waxyaalahaasay ku caddaadeen khiyaanadiisa duma ilayhi mushrifun mid baa la dul joojinoo la odhan gaadh ka hay inalla inta ninkaasi uu shaqada ka dhammaystirayo ka gaa gaadh ka hay baa la odhan baa loo geynayaa ilaa intay shaqadu ka dhammaanayso markaa lagana qaadi maayo oo beertii laga dhex saari maayo maxaa yeelay shaqadan dee xaq baa loogu leeyahay mar haddii xaq loogu leeyahay waxaa suurtagala in looga oofsado waddadaa iyadoon la eegayo oo la ilaalinayo in lagaga oofsado kaa in sidaa loo gala waajib bay noqotay si labadii xaq la ysugu ilaaliyo ninkan mushrifkaana mushqaayadiisana isagaa laga jaraya leannu isaga khiyaanada bilaabay fain lam yataxafad bihi haddaba ninkii mushrifka ahaa waa ku ilaashami waaye oo ishiisunbuu iska eegayo markuu si yar jeesta ama gamco ayuunbuu xoogayiisii halkii ka guran ustuujira min maali lcaamil horta usilad yadihu bilkuliya ninkii beertii waa laga dhex saaraya ka bax baa la leeyahy khayr meelhidi wastuujira calayhi min maali lcaamil nin caamilo ayaa meeshii la soo gelin oo mushqaayadiisana isaga laga qaado nin caamilo mushqaayadiisana maalkiisa laga qaado cid camalka dhammaystirta ayaa laga soo karay maxaa yeelay dee camalkii ku waajibaa isagii laga gudan kari waaya mar haddii laga gudan kari waayey cid kaleo xoolihiisa laga jaro waa in loo soo kareeyo walow kharaja hadduu baxaa hamaru midhihii mustaxaqan ayay noqdeen oo waa waa cid kalaa mudatay falilcaamili ninkii shaqaale wuxuu ku leeyahy cala lmusaaqii kii musaaqaadka la galay ujratlmithli ujrulmithal buu ku leeyahy midhahanuu ninka yidhi ka shaqee bar baad leedahay cid kalaaba shaw la siiyu ka iibiye amaba shaw cid kalaaba loo dardaarmayba ama markooda horebaa midhahana mid baa lahaa geedkana isagoo geedkunbuu lahaa midhaha nin kalaaba lahaa markii uu dabeedna ninkii ka shaqeeyey shaqeeyey ayuunbaa dee kii lahaa uun gaadhi soo dul joojiyuu doonay midhihiisiiba inuu gurto war waa sidee yaanaa leh falilcaamili cala lmusaaqi caamilkii wuxuu leeyahay ninkaa musaaqaadka la galay ee midhaha aanu lahayn kula galay ujratu lmithli jarmathaal buu ku leeyahy waar muxuu intuu ka shaqaynaya ninkani sanad buu ka shaqaynaya sanad ninka musaaqaadka kaga shaqeeya intuu qaataa intaas si iyuun baa la leeyahy midhahana kii lahaa ayuun baa qaadanaya wallahu aclam kitaabu lijaarati ijaarada waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay marka ijaara ajaara ujaara saddexda waa magaca waxaa la karakaraysanaya lagu qaadanayo waxaa kaloo ay caan ku noqotay caqdiga oon mushqaayadda qura ahayn caqdiga un loo jeedana caan bay ku noqotay sharci ahaan waxaa la yidhaha marka la doonayo ijaaro in la qeexo caqdun calaa manfacatin maqsuudatin macluumatin qaabilatin lilbadli waalibaaxati biciwadin macluum waa caqdi iyo gunud iyo heshiis manfaco iyo dheef lagu heshiinayo ama la caqdinayo manfacadaasoo mid maqsuud ah oo yacni ujeeddo iyo doonid geli karta waxaa la diidayaa wax yaroo kelmad yar iyo waxaan qiimo lahayn manfaco maqsuudo ah ah oo loo qastiyo oo macluumo ah oo weliba la garanayo wixii markaa aan macluumka ahayn sida qiraadka iyo jucaaladii camalka majhuulkaa lagu gelaya ayaa ka baxaya qaabilatin lilbadli oo dhiibid iyo bannayn labadaba aqbashaa weliba caqdigaasoo lagu gelaya ciwad iyo wax la dhaafsanayo oo macluum ahoo la yaqaano taas ayaa ijaaro la yidhaahdaa waxaa u asale aayad iyo axaadiid iyo ijmaaca culimmadu ay ku kulmeen bannaanideeda ilaahay aayad qur-aanna wuxuu ku yihi fain ardacna lakum faatuuhunna ujuurahunna dumarkii la furay baa alla yidhi hadday idiin nuujiyaan ilmihii waxaad siisaan mushqaayadooda markaa nuujintaasi haddii aan caqdi iyo heshiis aan lagu gelin waa shay iska tabaruca oo ujro ma keeno laakiin waxa ujrada keenayaa waxa weeye marka caqdi iyo heshiis lagu galo marka halkaa in caqdi ijaaro oo gabadhii loo kiraystay in gabadhii loo kiraystay ilmaha nuujintiisa ayaynu ka fahmaynaa o aynu ka qaadanaynaa xadiis saxiixaynka ku saaray bukhaari iyo muslim rasuulku sala la ala sl ixtajama wuu istooday wa acda alxajaama ujratahu ninkii toobayna mushqaayadiisii ayuu siiyey waxaa kaloo bukhaari uu wariyey in rasuulku sala allahu alay wasalam iyo abubakar asidiiq maalintii hijrada inay kiraysteen nin reer bani hudayl qoladaa ka tirsanaa si uu dariiqa iyo waddada u tusiyo xadiis muslim uu leeyahay oo aynu soo tilmaanayna rasuulku sala allahu alay wasalam waxa uu tilmaamaya annahu nahaa cani lmusaaraca wa amara bilmu'aajara waxaa musaaracada la yidhi ayuu nahiyey waxaanu faray ama amar ku bixiyey in wax la kala kiraysto xadiid kale ayaa jira ibnu maaja iyo bayhaqi ay warinayaan oo rasuulku sala allahu alay slam yihi ucdul ajira ujratahu qabla an yajifa caraqu qofka idiin shaqeeya mushqaayadiisa siiyey intaan dhididkiisu aanu qalalin markaana mushqaayad ayuu rasuulku sala lla alay slam ka tilmaamay iyo weliba in loo dedejiyo taasoo aada mooddo dadkeenna badidiisa inay ka maqan tahay oo waxaad arkaysaa nin adduun dhan haysta oo miskiinkii usoo xamaalay ee kunka ama shanta boqol ka doonayey celcelinaya ama ruuxii hortiisa fiiqday ee laga yaaba intaa inay wax ku masruufaysay celcelinaya culimmaduna si aynu tilmaanay ijaarada bannaanideeda waa ku kulmeen baahida iyo dantuna mid daaciyaahoo yacni keensanaysa weeye maxaa yeelay qof kasta dee ma helayo wuxuu fuulo iyo hoy uu galo iyo cid u shaqaysa ma helayo marka waxaa laga yaaba mid wuxuu fuulo u baahan iyo hoy u baahan iyo shaqaale inuu jiro on isagu qabsan karayn laakiin lacag iyo adduunna haysta mid kalena waxaa laga yaaba inaanu waxba haysaninoo aqalkii inuu baahanya in laga kiraysto gaadhigii in laga kiraysto ayuu doonaya marka way bannaanaatay ijaaradii in manfacadaa la kala kiraysto sidii haddii loo baahda caynteedaba loo iibinayey in manfacadeedana loo kala iibsadaa way bannaanaatay arkaan bay leedahay arkaantaasi caaqidaan ama muujir iyo musta'jir caaqidaan marka labada caaqidada sheegay waa muujir iyo musta'jir waa ka kiraynaya iyo ka kiraysanaya ama mukri iyo muktar ka kiraynaya ka kiraysanaya siiqa oo waan kaa kireeyey iyo waan kaa kiraysayaa ujra oo mushaqaayaddaa wax lagu kala kiraysanaya manfaca oo ah waxa la kala kiraysanayo waxa uu sheekhu markaa yidhi sharduhumaa mu'jir iyo mustaajir shardigoodu ka baa'icin wa mushtarin ka shardi baa'icin wa mushtarin ayuu la mid yahay wa siiqatuna aajartuka waan kaa kireeye haadaakan oo ama akraytuka waan kaa kireeye oo ama mallagtuka waxaan ku mulkisiyey manaaficahu waxtarkiisa sanatan wandafic sanatan oo sano ku intifaac markaa bikadaa intaana ku qaado fa yaquulu wuxuu odhan kii kalena qabiltu waan aqbalay ow ama istaajartu waan kirayst ow ama igtaraytu waan kirayst ayuu odhan wal asaxu asaxna waxa weeye in ciqaaduha ijaaradii inay ku guntami biqowlihi hadalkiisa aajartuka waxaan kaa kirayay manfacataha manfacadeeda wa mancuhaa diidmadeeda weeye in aanay ku guntamaynin biqowlihi odhaahdiisa bictuka waxaan kaa iibiyey niyow manfacataha wuxuu sheekhu leeyahay sharduhumaa damiirku had iyo gooraale wuxuu u noqdaa un wax la soo sheegay marka damiirkan humaadan iminka muujir iyo musta'jir bay u noqonayaan kii kiraynaya kii kiraysanayey lamana soo sheegin laakiin waxaa laga fahmaya ijaaro markii la yidhi kiro ayaa mid wax kiraynaya iyo mid kiraysanaya ka soo baxaya oo halkaasaa laga fahmaya markaa sharduhumaa haddaynu ijaaro nidhi ka wax kiraynaya ka kiraysanaya ilaa mid qudha dhinaciisa kama suurtal gasho shardigiisu ka baa'icin wa mushtarin ka shardi baa'icin wa mushtarin kii wax iibinayay iyo kii wax iibsanayay shardigoodii weeye oo waxaa ka mid ahaa shuruudda aynu ku soo marnay baa'ic iyo mushtar dee mutlaqu tasarruf inuu mid waliba qof tasarrufkiisii daysan yahay oo baaliq caaqila uu yahay oo rashiid oo weliba toosan waa inuu yahay waxaa kaloo shuruudda ka mid ah inaan qasab jirin ayaa iyaduna ka mid ahayd markaa shuruuddii noocaas ahayd baa loo shardinayaa ilay taasina waxay ahayd iibkuna cayn la iibinayo bu haatanna waa manfaco la iibinaye halkaasi waxa weeye waa rugnigii ama labadii rugni ugu horreeyey ee muujir iyo musta'jir buu inooga baxay ama caqidaan rugnigii labaad oo siiqada balka inooga gelaya wuxu uhi wasiiqatu waa mubtada oo khabarkeeduna xaggaa dambu mu dhacaya aajartuka hadaa shayganaan kaa kireey ama wuxuu ihi akraytuka haadaa shayganaan kaa kirey ama wuxu uhi mallagtuka niyo waxaan ku milkisiyey manaaficahu shaygan manaafica sanatan sanatan waxay leeyihiin daraf uma aha aajartuka ee waxay ka dhigan tahay aajartuka haadaa wastamir anta calaa dalika sanatan ama wantafic bihi sanatan waan kaa kireeya sanad ku intifaac ayay ka dhigan tahay maxaa yeelay dee hadal waa insha oo zamankiisuna waa iska yaryahay masalan faamaatahu allahu miata caamin ayaddaa qur-aanka oo kale faamaatahu llahu ilaahay wuu dilay miata caamin boqol sanadood buu dilay yani ma aha e faamaatahu llahu ilaahay wuu dilay wastamara calaa dalika miata caam markii uu dilay ila nafka qaadku waa wax yar waa muddo yar uun markii ilaahay nafta ka qaadayna sanad buu saa kusii jiray boqol sanadood qaaimka waxa weeye waan kaa kireeyey hadda sanadna intifaacso markaa wada weeyaan saasay noqonaysa waxau markaa odhanaya bikadaaduna iyaduna waa shaygii wax lagu kala kiraysanaya ujeerada aha isna waa laga maarmaan inuu siiqada ku jiraa bikadaa intaasaan kaa kiray kii kalena wuxu odhanaya qabiltu waan aqbalay ama wuxu odhanaya istaajartu waan ka ama igtaraytu waan kiraystay baa odhanaya wuxu uhi sheekhu asax waxa weeye inay ku guntamayso ijaaradu haddii uu yidhaahda aajartuka manfacataha warniga waxaan kaa kireeyey daartan maalan mihaal ahaan waxaan kaa kireeyay daartan manfacadeeda ayaan sanad kaa kireeyay kii kalena wuxuu leeyay waan aqbalay kii kalena waan aqbalay buu leeyay liannahu waxa weeye waxaan marka hore la kala karaysanayaba waa manfacada mar hadduu manfacadii lafdeediiba sheegay uu yidhi manfacadeedaan kaa kareeyey ta'kiid bay u noqon ninka la yidhaha bictuka hada daar cayna hada daartanaan kaa iibiyey isagoo yidhi oo kale ayay ka dhigan tahay taanigu wuxuu leeyahay maye lama ogolo oo kuma guntamaysa ijaaradii hay lafdiga ijaarada waxaa loo dejiyey ayadoo dee caynta loo idaafeeyey ajartuka ha haadihi daara daartanaan kaa kireey asaxna waxa weeye uhi mancuhaa in aanay ku guntamaynin oo inciqaadkeedii ay diidayso biqowlihi bictuka manfacatahaa hadduu yidhaha niyo waxaan kaa iibiyey manfacada daartaase sanad gal oo intaasaan kaa siiye ma ansaxayso maxaa yaele lafdulbayc waxaa loo dejiyey acyaanta caynta shayga shayga lafdiisaa loo dejiyey markaa manaaficda looma isticmaalayo masalan iibka oo kale shaygan marka la iibinayo daar haddii la iibinayo waan kaa kireeya iyadoo iib loo jeedo may ansaxaynin tanna waa la mid wahiya haddaba ijaarada qismaani waa laba qaybood waaridatun mid ku daro aroortay calaa caynin ka ijaarati alcaqaari waa maguurtee kale kiraysigeedii wa daabatin iyo daabad oo ama shaksin shaksi mucayanayni oo labaduba ay mucayan yihiin wa cala adimmati iyo midoo dimo ku aroorta ka istiijaari daabatin daababa kiraysigeed wee mawsuufatin oo la sifeeyey wa bian yulzima waa inuu laazimiya dimmatahu dumadiisa khiyaadatan tolid ow binaan ama dhis walow qaala hadduu yidhaha ista'jartuka niyo waan ku kiraysa litacmala daa si aad kaa u qabatid fa ijaaratu caynin waa ijaaratu cayn wa qiila waxaa la yidhaha dimmatin waa ijaaratu dimma waxau sheekhu leeyahay ijaarada waxaan la yidhaahdaa waa laba qaybood waaridatin calaa caynin wa waaridatin calaa dimma midna waxay ku arooraysaa cayn shay mucayan ah midna waxay ku arooraysaa dumad aslankeedu horta manfacay ku aroortaa ee markaa la leeyahay dime iyo haddana cayn loo kala qaadaya waxa weeye la cayn shaqaba kumay lahayna caynta manfacadeeday hayde waxau halkaa uga jeedaa waxay ku dureeri calaa caynin calaa manfacatin murtabidatin bicaynin manfaco cayn ku xidhan oo shaygii la intifacsanin la yidhi waa kan tan dimada ku areersana waxay ku dureeraysaa manfaco shay aan hadda halkan olin oon mucayan ahayni laakiin dumadda qofka saaran oo waxaa u farqi ah ogoday haddii shayga mucayan laga dhiga lama bedeli karo haddiise ay caladima tahay meeshuu doono ayuu ka soo xasilin karaa marka wuxu uhi midi waa mid cayn manfaca ayay ku arooraysaa manfacadaasoo cayn ku xidhan waa maxay ka ijaarati alcaqaar dee waa maguurtadii ama daar ha haata ama waxa kala haatay karaynteedii oo markaa taa laysla tilmaamay laysu dahay ay ku dureeraysa wa daabatin aw shaksin mucayanayn daabo waxaa markaa socday xayawaanaadka ama dee gawaaridaba ka sooqa ama shaksi mucayanayn labaduba ah oo la cayimay oo la yidhi gaadhigan ama dameerkan ama qofkan la yidhi ijaaratu cayn baa la yidhaha markaa mar hadday ama caqaari ku aroorayso ama qof ama daabad la cayinay hadday ijaaradaa iyo kiradaa manfacadeedu ay ku dhacdo ijaaratu cayn baa la yidhahdaa ta labaadna waa calaa dimmatin ijaaratin waaridatin calaa dimma dumadda qofka ayay ku arooraysaa ka istijaari daabatin mawsuufatin masalan daaba la sifaynayo oo nooca iyo noocaasabaa la kala kiraysanayaa oo shay in lagu qaato gaadhi nooca iyo noocaasoo four wiil darayfa baa la leeyahay oo markaa waxaa lagu qaado oo markaa waa la sifaynayaayo shaygaa dimada qofka saaran manfacadiisa ayay ku dureereysaa iyo waxaa kaloo ayana lagu suuraysan kara waa bian yulzima dimmatahu inuu dumadiisa laazimiyo khiyaadatan tolid oo binaan ama dhis ayaa lagu heshiinayaa tolmo iyo dhisme markaasuu dumadiisa laaziminayaa kii kalena saasuu ku aqbalayaa hadduu shaksi qof kale ku yidhaahda buu yidhi ista'jartuka niyo waan ku kiraystay litacmala si aad li aniga igu qabato kadaa shaygaa waan ku kiraystay shaygaa i qabatid fa ijaaratu caynin waa ijaaratu cayn bay noqonaysaa oo maxaa yeelay mar haddii mukhaadabkan loo tiriyo la yidhi adiga niyow ku kiraysay inaad waxa ay qabato ijaaratu cayn bay noqon qiil baa wuxuu leeyahay maya ijaaratu dimatin weyn xagga macnuhun baa la eegiyo masalan ninkan hadday tolniimo tahay wuxuu kiraysanaya ama hadday tahay dhisme xagga macnuhun baa la eegayaa ninkani wuxuu doonayaa uun inuu dhismaha ama tolniimahaasi u xasilo ee waxba kanuu la hadlayo gaar ahaan jimay waxaan kugu mutay adugu ama adigu qabo ama cid kale ha qabatee dhisme ama tolniimo ayaan kaa doonaya u weeye xaggaasaa la milicsanayaa buu leeyay ka hore le waa ijaaratu caynna mar mar haddii mukhaadabka loo idaafeeyo loo tiiriyey ijaaratu cayn weeyaan buu leeyay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii ijaarati dimmati tasliimu lujrati fi lmajlisi in lagu dhiibo wa ijaaratu lcayni laa yushtaradu dalika fiiha lama shardiyo wayajuusu waxa bannaan fiiha ijaaratu lcaynka atacjiilu dedejin iyo wataajiilu dibdhigidba in kaanat fi dima hadday dumadda saaran tahay waidaa udliqad haddii la idlaaqo oo aan wakti loo sheeginna tacajaldu way degdegaysaa wain kaanad mucayanatan hadday tahay mid la caddeeyo halkaa lasoo dhigayna mulikan waa la mulkiyey fi lxaali waktigaaba waxau sheekhu leeyahi ijaaratu dimma waxaa loo shardiyaa tasliimu lujrati fi lmajlis waa in meeshaa lagu dhiibaa ujradii iyo mushkaayadii mar haddii shay laisla sifeeye la kala kiraysanayo waa in ujradii halkaa lagu dhiibaa liannahu waxa weeye waa salam xagga manaaficda ah salamkii acyaantaba soo may ahayn raasumaasha in lasii horumariyo yacni kanna waa saasoo kaleo waa in ujradii la bixiyaa bacdibaaba shay mawsuuf ahoo la tilmaamayo ay ku arooreyso wayajuuzu laakiin iyadu waxa khilaafsan waijaaratu lcayni laa yushtaradu dalika fiiha ayada ijaaratuulcaynka lama shardiyo ansixitaankeeda in ujrada majliska lagu dhiiba ayada waxba lama shardiyo ayada waxba shardi maaha laakiin maada ijaara shay la sifaynaya ay tahay manfacadiisa ayuunbay shardi ujrada in la dhiibaa waxa haddaba ku bannaan buri wayajuuzu fiiha ijaaratuulcaynka waxaa ku bannaan atacjiilu ujradii in la dedejiyo oo daartii sanadka la kala kiraysay in ujrada hadda la dhigo wataajiilu in dib loo dhigo na waa ku bannaan tahay waa goorma markaa taajiil iyo tacjiil labadaba ay aqbalaysaa dedejin iyo dibdhigidba in kaanad fi dimma waa hadday ujradaasi dimada qofka saaran tahay oo gurigaas ayaan kaa kiraystay oo intaasaan kaaga kiraystay ay tahoy dumadda qofka saaran tahay ayay tacjiil iyo ta'jiil labadaba ku bannaan yihiin waidaa uliqat ama wayndaqad haddii la idlaaqo ijaaradaah tacajaladu way degdegaysaayo ujradii waxay noqon markaa mid degdega bay noqon halkaa soo dhigun baa laodhan waa marka ay fidima tahay waa in kaada mucayanatan haddii ujradiiba halkan lagu sido oo la yidhaahdo daartanaan kaa kirayso intanaan kaaga kiraysa mar hadday tao mucayana to meesha lasoo dhigay mulikat fi lxaali isla waktigaaba waa la milkinaya caqdigaa lagu milkinayaa laakiin milkigaasi waa milkii la dhowrayo milkii la dhowrayo weeyaano macnaha mar kastoo wakti tago waktigii la kala kiraystay ka midii uu badbaado ku tago masale sanad baa la kala kiraystay maalin kastoo tagtaa bil kastoo tagtaa oo iyadoon waxba caqdigii ku imanin oon daartii iyo wixii aafoobin sidaa ku tagtaa ayay u sugnaanayaa milkigiisi inta qaabilsan intaa tagtay ayaa milkigeedii si dhaba u sugnaanaya qofkii isagaa gacanta loo gelin laakiin milkigiisi milki weli taam ah ma aha milkigiisi weliba milki taama maaha markaynu ujradiisaa uga hadlayno waxaan dadka iminka lagu ibtileeye deebaajiga la leeyahay ee halkaa la dhiganayo ee aan kirana ahayn de waa waxa iyadu sharciga ka baxsan ijaaradii mushkaayadii ujradii xaqa qofka loogu lahaa ee laga dedejiyey ee la yidhi sanad kaba noo qadin ama yacni caqdigu sidaa keenay ayaa la leeyahay bil walba wixii qaabilsan unbaa milkigiisii si dhaba ugu sugnaanayaa maxaad umalayn lacagtaa kale ee xaaraanta ah ee halkaa la dhigtayna waa wax sharciga ka baxsan weya tahay qofkan aan weji sharciga lagaga qaadin marka haddii he laysu celiyo un zakadeeda iyo waxaasi ma yeelanayn xaaraan iyo markaa waaqic faasida islaamku ma tarqiciyo ma karkare eh halkeedii ku celiyo mahul wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownulujrati mushqaayadu inay tahay macluumatan mid macluumaahoo la garanayo falaa tasixu bilcimaarati camirid ku ansixi mayso waalcalfi iyo calfin wala liyasluka inuu ka siibo haraggii biljildi haragga inuu kaga siibo na ma ansaxayso wayadxana inuu ridqaano ma ansaxayso wayadxan walaa yadxana inuu ridqaano lama ogola bibacdi daqiiqi daqiiqda barhkeed aw binukhaalati ama buushaha inuu ku ridqaan lama ogola wuxuu leeyahay sheekhu waxa shardiga ujrada dimada saaran inay macluumo tahay oo laysla wada garanayo oo xagga jinsiga xagga qadarka xagga sifada wax walba mushqaayadaa lagu kala karaysanayo waa in laysla garanayaa bal wadun waynu heshiin doonaaye anayada ma ansaxayso ee waa inay wax tahay macluumaahoo laisla wada garanayo mar haddaynu sidaan nidhi falaa tasixu bilcimaarati ma ansaxayso in masalan daar lagu karaysaa camirid bal iska ma guriga inaad doonaysa inaan kaa kireeyo haa iska galo kiraduna waxa weeye inaad dhag ka siiso oo aada halkaa xidho dilaacood isambariso ood sideegiso ood yacni siaad tidhaahdaa ma ansaxayso maxaa yeelay dee waa majhuul oo wixii baa intay qaadan inay yaraan doonto inay badan doonto midnaba aan la garanaynin dadkuna inay goradda isla galaan oo isqabsadaan sharcigu ma doonayo waa inay wax cad isku galaan marka horaysaba walcalfi iyo calfintii masalan dameer baan kaa kirey dee dhergiyuun wadwado oo waa kaa dhergiyuun in la yidhaahdo ama masalan dee qof shaqaalahoo lasoo kaxaysanoo le cuntada iyo iyo aradbeelka uun ku shaqee inkastoo culamada qaarkood ay baneeyeen haddana iyada lafteed waa waxaan macluumo ahaynoo haddii cuntadii arbaa qofku yar cunto badan iyo afar shan jeer u baahda adiguna aad laba jeerun gurigaa wax lagu cunaa oo dabeedna halkaa la iskula kala idmaa marka waa in wax macruufa ay tahay oo macluumo la garanayo ijaaladu walaa liyasluka ma ansaxayo islaan ama ninba ha ahaatee kuwa xoolaha qalaa in la yidhaha kaalay oo neefkan noo qal biljildi haraggana ku qal macnaha haragga mushqaayad u qaaday wey biljildidu haragga neefka ka siib oo mushqaayadna waxaad u qaadanaysaa haragga wayadxan walaa yadxana inuu ridqana lama ogol bibacdi daqiiq in la yidhaahdo wareedhe wax kale ma hayee bal gadbaddaa ridiqo dee shan kiilo qaado aw binukhaalati ama buushaha iyo bal waxaa wadwado markaa tunto dee bahalkaa lafdiisa waxbaa laga samaystaa ama riya iyo waxbaa la siiyaaye bal dee isagaba mushqaayad u qaado buushaha ma ansaxayso maxaa yeelay haraggani dee si uu noqon doono ilaahunbaa ka warqaba inuu mid waxtaro noqon doono bilay mindidubaa kaga dhacdaay u googo-aabo cidiba iibsan weydaa daqiiqdani bal waxay soo bixi doonta buushahani wax hadda la dhiibi karayana maaha leanna qofkii waxa la doonay wixiisi in loo dhiibo wixiisi in loo dhiibaa baa la doonaya macnaha waxa la diidayaana waxa weeye daabidka shaygan la diidaya waxa weeye waa in ujrada laga dhigo shay ku imanaya shaqada qofkan maaha in mushqaayad qofka looga dhigo wax shaqadiisa ku imanaya in mushqaayad looga dhigo maaha mar haddii ijaaro la joogo walow istaajaraha hadduu addoon ayuu gabadh buu kiraysay aynaynu isa raqiiqan ilmo yaroo addoona bibacdihi barhkii fi lxaarisa markaba barhkii ay qaadato jaaza wa iska baneeya buli cala saxiix haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu hadduu gabadh kiraysto muxuu u kiraysta le turdica raqiiqan ilmo yaroo addoona buu haystaayo ilmaha yare addoonka inaad nuujiso oo maxaan mushqaayad u leeyahay bibacdihi rubcii qaado ama niskii qaado aynu wada yeelanaba في الحال استلحد ذنب قد جاز على صحيح وإسك بناي هيبوا كاسلي هيو سيدي معنى مستثنى وكله أيو كدقي مسائل كي أنصو شيقني بابد كي نشيقيني وكون المنفعة منفعة هي شيئا لك لك ليسان يا وحا لقمارما يتي متقومة وحا لقيمين كروين يتاي فلا يسيح مبنى استيجار بياع كوحيب كبضان كريسيس على كلمة لا كريس لا تتعب أن بينين وإن روجد هذا يركعصو السلعة بضيعة هذا يركعصه ما بنانا وكذا دراهمية ودنانيرون كل تزيين قرحين لا سكريس وكلب أي للسيد وقال لا سكريس في الصحيح بان قبلنا وحب شيخ الله يهي منفعة la kala kiraysanayo waxa shardi ah inay mutaqawimo tahay mutaqawimadu hadda loogama jeedo tii misliga muqaabilka u ahayd ee waxaan la miisanay ma aan la miisaanin tii hadda loogama jeedo waxaa looga jeedaa wax qiimo leh wax yacni qiimo lehoo la qiimayn karo waa inay tahay si dee maalkan la dhiibayo ay muqaabil ilaa maalkana dhiibayso maalan marka aada maal bixinayso eed wax dhaafsanayso waxaa maalkaa iyo waxaa la isdhaafsanaya waxaa la leeyahay waa inay wax isdabooli kara ay yihiin haddaad masalan adimka lacagtaada un tilaamuna xabad yaro quruuraxa halkaa iga soo qaad shan boqol baan ku siinayaae iyo haddaad tidhaha meelahaas wax yaroo mala yacni dheg yaroo jaalaha ka soo qaadiyo masalan waxaa la leeyahay qofkani muxuu dhaafsaday lacagtiisii wuxuu dhaafsaday wa wixii mi wax qiimaa leey safiih buu noqonaya markaa marka shayga la iibinayo waataynu shardi hore kusoo marnay marka shayga mabiicda la iibinayo waa inuu intifaac leeyahay waxaynu tilmaanay markaa qaadkiisa gaarka inaanay intifaac lahayn idan markaa mar haddaanay intifaac lahayn waxay ku tarayeen waxay ku yeelaan mooyaanay jirin inaad adigu lacagtaada intaad la soo cararta aada ku bedelataa iyo inaad qof lacagtiisii jeebadda ku haysta intaad halkaa miis usoo dhigata aada ka tirsataa lacagtaadiina muqaabil kumaad bixinin tii qofkana muqaabil kumaad qaadanin idan markaa lacag aad boolidood qofka jeebadiisa kala dhacday waa isku mid iyo taasi aada halkaa ku heshay marka waxaan manfacadan la kala kiraysanayaa waa inay tahay mid wax qiimo leh haddii aanay waxaan qiimo lahayn ay tahay wax iska liitaba ama wax araanaba weeye ama waa wax yar waaba xabad yaroo qamadi ama xabad yaroo beriso meelaha ku dhacday markaa ma ansaxaysa kiradaasi haddii aynu saani falaa yasixu istijaaru bayaacin ninkaa bayaacin wax iibiyaahe suuqa ku jira in loo kiraysa calaa kalimatin laa tutcibu kelmad aan wax dhibaato ah nin markaa iska dadkaa suuqa lagu yaqaane alaabta yaqaan ayaana alaab keeno wuxuuhi hebelow hata isyaragtaago waxoogay baan toban kunbaan ku siinayaae isyaragtaago waa alaab wanaagsan wey ama iibsada un bari yar dheh markaa kelmaddaa yaruu odhanayaa dee wax muqaabiloo yeelan kara maahoo toban kun la qaabilin karo leannu wax dhibaata iyo wax qofkii kaga baxay baan jirin wain rawajati silca walow silcadii haba yar kiciso oo ha dhaqaajiso alaabtii oo dadka o dham wallahi ninkaasi alaabta waa yaqaan hadduu hebelba sheegay inagu dhaqaajiya ha la yidhaahdaba wax qiimaaba aanay lahayn masalan waxaa ka mida bay yidhahdeen oo iyana la mida haddii masalan loo soo kiraysto qof la yidhaahdo waxaan kuu soo kiraystay inaad aada qur-aan u dhigto oo qur-aankaasina waa intee uma nadara weeye uma nadara yani waa idha wax dhibaato ama kulfo oo ku jirta ma jirto markaa in mushkaayad lagu kala qaato berideed aadaanka oo kale laakiin isaga haddii la beridiisa wax lagu kala qaato iyada waa banaan tahay maxaa yeele dee kulfaa ku jirto wakti baa la ilaalinayaayo dee dhawaaq qura iyo alfaadun maahae waxa la socda waktiyo wakadaa daraahimu wa danaaniiru litasyiin warniyo dirhamyada iyo dinaarada halkaa bal dukaankan yar sudanayaan ku qurxinayaae iga kiree wakalbin lisayd war aygaa iga yar kiree bal hadda aan ku yar ugaadhsadee ma banaano ayay leeyiin taasina fila sax haddaan qabanno maxaa yeelay dee halkaasaan yar sudhanayaadaasi wax qiimoy leedahay ma jirto ayganna dee cayntiisaa baan manfaco lahayn cayntiisa ayaan qiimo lahayn manfacadiisina waa la mid wa kawnulmuajiri kan kiraynaya inuu yahay baa la shardiyaa qaadiran wa kawnulmuajiri kan kiraynaya inuu yahay baa la shardiyaa qaadiran mid karaya calaa tasliimihaa yani ujradan dhiib mashkaayadda dhiibitaankeeda fala yasixu ma ansaxayo istijaaru aabiqin ti addoon dhuuntay kirayntiisu ma ansaxayso wa maqsuubin iyo mid la dhacay wa acmaa iyo mid indhala lilxifdi ilaalin in loo kiraysto ma banaana waxa uu sheekhu leeyahay waxaa kaloo shardi ah kan kiraynaya inuu manfacadan dhiibi karo xisan aw sharcan muuqaal ahaan iyo sharci ahaanba manfaco waxtar uu qofka ku wareejin karo waa inay tahay haddaanay waxtar uu ku wareejin karaya aanay ahayn dee lacagtu ka qaadanaya ma banaana sidee qofkii kiraysay dee oo u intifaacsado marka haddaba dhiibiddaasi lababa way noqotahay milkul asli qofku hadduu shayga asalkiisa leeyahay wuu sii kirayn karaa waxaa kaloo jirta ayana hadduu manfacada leeyahay wuu sii kirayn karaa masalan waxaa la yidhi ninka haddaad guri kiraysato isla sanad baad kiraysatay lacagtiiba waa kala shubateen saasuu caqdigii ku go-ay waxbaba kuu suurtogeli waaye iga celi ma jirto waa caqdi dhacay celis ma laha laakiin maxaad xaq u leedahay haddaad mid kasii karaysa adnayntaa oo tidhahda anu sanad baan kaa karaysay sanadkii walow in kaga badan ba aad ku heshide xaq baad u leedahay caqdiga ijaaradu waxa weeyaan caqdi aan ilaa intuu dhamaanaya aan laysku noqon karaynin laakiin caariyada iyo waxaynu kala tilmaanay inay caariyadu ayadu sidaa khilaafsanayd oo hadduu qofku wax soo yar ammaanaysto inuu sii ammaanaysiye lama ogola mar haddaynu saa nidhi inuu dhiibi karayo falaa yasixu istijaaru aabiqin wamaqsuubin addoon dhuuntay ama shay kaa lumay iyo shay lagaa dhacay inaad kiraysaan ma banaana iyo kiraysigeedu toona ciddan laga kiraynayaana ay tahay ciddii aanay gacanta ugu jirin ama cid aan karaynin qaadashadeeda masalan waxaynu halkaa hore kusoo tilmaannay haddii shayga aada iibinayso shay baa lagaa dhacay shaygii oo aanad gacanta ku haynin oo aanad iibi karaynin ma iibin kartid laakiin qofka ka qaadan karaya qofka kaa dhacay waad ka iibin kartaa haddii imaka gaadhi lagaa dhaco oo gobol kale lala tago dee qof meelahan kula joogo oo adiga kula mida inaad ka iibisaa ma banaan leanno gaadhigii dee furaha uma dhiibi karto ma siin kartid dee haddaad qabqablaa dagaalee xaggaa jooga ee ka qaadan karaya tobanka tiinika haysa dad tir war gaadhigaasaa layga dhacaye adigu iga iibsoo dabeedna ka qaado way bannaantay ijaarada lafdeedu waa caynkaa ari guri halkaan kulahaabaa xoog laygaga jiraayo ka saari kari waaye adigu iga kirayso ka saaro way bannaantay ama kii lafdiisa kii kaa dhacay haddaad kama soo saari weyto war bal kirawnisi haddaba mar haddaad iga bixi weyday waa bannaantay markaa shay dhuuntay ama shay la dhacay kiradiisu ma ansaxayso waa acmaal ilxifdi meelkana la doonayaa in la ilaaliyo la waashmaaneeyo nin indhala baa la yidhi yani ha ilaaliyo waa loo soo kiray dee muxuu ilaalin isagii baa la ilaalinayaa markay ijaaratul-cayn tahay weeye hadday ijaaratudimme ay tahay oo masalan la yidhaahdo adigun baa lagaa doonayaa cid markaa ilaalisatay isagaa inankiisa u keensan karaa intuu ninkii indhaale caqdigii galo ayuu inankiisa keensan karaa marse hadday caynta tahay oo qof lala galo qofkiina indhalaa yahay ma ansaxayo wa ardin dhulna ma ansaxayo liziraacati beerid loo kiraysa allah ma allahaa biyano daa'imun oo joogtiina aanu sugnayn wala yakfi almataru lmuctaadu madarkan caadadaahina aanu ku filayn wayajuusu waa baneeya in kaana lahaa maaun daa'imun biyo joogta hadday leedahay wakada waxaa la mida in kafahaa hadduu ku filaya almataru lmuctaadu roobka caadiga ahi aw amba maa u huluuji barafyada biyahooda almujtamicati ee ururaysa walgaalibu sida badna xusuuluhaa xasilitaankeeda ay tahay fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay waxaa kaloo ayana aan ansaxaynin mar haddaynu idhi manfacadu waa in la dhiibi karaa istijaaru ardin liziraaca dhul in la kiraysto ama loo kireeyo beerid laama allaha daa'im wax biyo joogtoy leedahayba aanay jirin ilay zaraci biyo ka maarmi maayo gaga cidlaa oo halkaasoo ku oodan inaad tidhaahdo uun waan kaa kireeye wax ka beero ma banaana walaa yakfiiha almaطru lmuctaad maطarkan roobkan caadadiina aanu ku filayn meel aan roobkan caadigiina aanu ku filayn oo biyo joogtaa u baahan oon biyo joogta aana lahayn in la kireeya ma banaana daa'imka mustamir baa loogu jeeda maxaa yeelay dee wixii ayaan suurto gelaynin qofkan looga kiraynayey qofkii u dhiib baa lasoo manfacay inuu meesha wax ka beerto uu wax kala soo baxo dee u dhiib meel wax kala soo baxo dee meel wax kala soo baxa uma dhiibi karayo biyele wayajuusu waa banaanya dhulkii in zaraaco loo kiraystaa in kaana lahaa maa-un daa'im hadday biyo joogtaa ama ceel ama webi ama il ka soo baxaya hadday leedahay wakada in kafaahal matarulmuctaad madarka caadadii hadduu ku filan yahay oo masalan meeshaa waxay iska tahay meel roobkeeduba bishiiba mar yimaado ayay tahay markaa kaasaa ku filan taana way banaantay in loo kala kiraystaa ow maa-u thuluuji almujtamica ama waxaa ku filan biyaha barafka almujtamica ee ururaya masalan buur yar bay kasoo hoosaysaayoo habeenkiibaa meeshaa baraf fara badan baa soo fadhiistaa markay cadaddu soo baxdana intuu dhalaalaa unbuu daad kusoo noqdaayo waa kusoo rogmadaaba dabeetana meeshiiba daad barafkunbaa soo galo biyaa taasina waa la kala karaysan karaa waalghaalibu xusuuluhaa iyadoo weliba sida haalibkiina barafkaa kulmay biyahaasi ay yihiin sida badan kuwa halkaa soo mara oo soo xasiloo deedna markay dhalaalaan halkaa kusoo shuba fila saxaabaan qabano maxaa yeelay sida daahirka ahi dee waa xusuulu lhaalib shaygii haalibkaa inuu yimaado weeye walimtinaacu suurtala suurtagalla-aanta asharciyu ee sharcigaahi kalxisiyi kii xisiga aha buu la mid yahay oo falaa yasixu ma ansaxayo istiijaarun kiraysi liqalci sinnin ilig fujintii saxiixatin oo saxiixo ah oo fayo fujintiisa in loo kiraystaa ma ansaxayo walaa xaa'idin gabadh caadadaalana in la kiraystaa ma ansaxaysa likhidmati masjidi masaajid shaqadii loo kiraysto wakadaa mankuuxati naag oo la qabaa in la kiraystaana ma bannaana liridaaci nuugmo ow hayrihi ama nuugmadaa wax kaloo hayrkiia bigayri idni zawji iyadoo ninkeedii fasixin fida saxi haddaan qabanno waxaynu soo tilmaannay inuu shardi yahay ninkan wax kiraynayaa inuu manfacadan dhiibi karo waxtarkan laga kiraysanayo inuu ninka kiraystay u dhiibi karo u gacanta u gelin karaa inay shardi tahay ayaynu soo tilmaanay markaa wixii aan xis ahaan iyo muuqaal ahaan u suurto gelaynin in la dhiibaa ayuu inoo soo tilmaamay masalan addoon la dhacay iyo mid dhuuntay iyo diyaarad hawadaa maraysa iyo shimbir duushay iyo in la kala kiraysaa ma bannaano waayo tasliim xisya baan jirin inuu wixii si muuqato u dhiibo oo qofkii uu gacanta u geliyo ku intifaaco ayaan suurtogelaynin haddaba waxaa jira iyaguna masalan mararka qaarkood baa iyadoo gacanta laga dhiibi karayo aanu sharcigii waxaan kuu oggolayn marka waxa uu sheekhu leeyahay isagoo qaacido kulli aynoo sheegaya alimtinaacu sharci yacni suurtagal la-aanta sharcigaa ama diidmada sharcigaa ee ay sharcigu diidayo manfacadaa in la dhiibaa kal xisiyi waxay la mid tahay uun suurtagal la-aantii xisiga ahayd ee muuqatay oo diyaaraddii hawadaa maraysa inaad karaysaa ma bannaano waayo dee waxaa muuqatay inaanu dhiibi karayn qofkii kadalik waxaanu sharcigu oggolaynna isna in la kala kiraysaa ma banaana waayo sharci ahaan baanad wixii u dhiibi karaynin walow aragti aanaad uba dhiibi karaysidee macnaha taasi uga jeeda walimtinaacu sharciyu suurtagal la-aanta sharciga ee aan lagu dhiibi karaynin manfacadu kal xisiyiti muuqata iyo lamidta mar haddaba haddaynu sidaan nidhi oo aynu qaacidadaa dhiganay falaa yasixu istiijaarun liqalci sinin saxiixa ma bannaano oo ma ansaxaysa buu ihi in la kirayso qof masalan si uu u soo fujiyo ilig saxiixa hofayow oo maxaan yacni kiradaasi aanay ansaxaynin dee waxaa xaaraanay ilig fayow aan waxba qabin in la fujiyo mar haddaana ilig fayow fujintiisu aanay bannaanayn ama xubin kasta oo saliimaho ibnu aadam ku yaalla in markaa loo soo kiraystaa ma bannaana oo sharcigii ayaan oggolayn bacdinaba sharcigii shaygaa kirada lagu kala qaadanaya aanu ogolayn yacni kiraasi ma ansaxayso oo imtinaac sharciya baa yaalla iyadaa laakiin tii bugtay waa la iska saari karaa haddii aanu xanuun darani uu jiro walaa xaa'idin likhidmati masjidin waxa kaloon bannaanayn ruux dumar ah oo dhiiggaa caadada qabta in loo soo kiraysa likhidmati masjidin masaajid shaqadii ayaduna ma bannaana maxaa yeelay dee waxaan la ogolayn ruuxan dumariyo inay masaajidka ku nagaato bacdamaaba ay dhiiggaa leedahay mar haddii ay sidaas jirto dee shaqadiibaa waxay keenaysaa masaajidka laga shaqaynayo ku nagaansho ama ku noqnoqod bay keenaysaa markaa taasina waa waxaan sharcigu oggolayn bacdamaaba aanu sharcigu oggolayn ijaaradeediina ma bannaana wakadaa mankuuxatin waxaa iyana la mida gabadh la qabo kiraysigeeduna ma bannaana liridaacin aw gayrihi nuugmo masalan gabadh nin qaba in loo kirayso inay ilmo jaqsiiso naaskeeda masalan ilmay dhasho uu ka dhintay raa ilmo kaloo la yidhaah hooyadii baa dhibatay la yidhaha noo jaqsi ama gabadh yacni caadi ay ilmaheeda u kiraysato mid kale aw gayrihi ama wax kale ayaaba masalan dee loo kiraystay shaqo xafiis inay qabto wax kale inay qabato ayaa loo kiraystay bigayri idni zawj iyadoon zawjkeedii idminoonu ogolaan fil asix haddaan qaban maxaa yeelay awqaadda gabadhani dee waxay ku wada baxaysaa ama ay ku qarqisan tahay ninka zawjka xaqiisa waxaa ka bixi kara wixii u ogolaado u fasaxa uun bacdibaaba tanna aanu fasixin kiradeedaasi ma bannaana taaniga asaxa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay waa iska bannaan tahay maxaa yeelay ninkan dee xaqiisu iyo halkan ayaa iyadu iminka wax ka qabsanaysa dee wax kala gaar oo caanaheeda iyo shaqadeeda dee ninku shaqa kuma laha ayuu leeyahay qowlkaasi wayajuusu waxa bannaan taajiilulmanfacati manfacadii iyo dheefsigii in la dib dhigo fii ijaarati dhimma markay ijaaradu ijaaratu dhimmo ahayd wadalika mihaalka alzamtu waxaan laazimiyey dhimmataka dumadaada alxamla qaadid ilaa makata maka shayga aad u qaada awala shahri kada bisha bilowgeeda walaa yajuusu ma banaana ijaaratu caynin cayn kiraysashadeed limanfacatin mustaqbalatin manfaco soo socota iyadan ma banaana ee falow ajara hadduu kireeyo asanata athaaniya sanadii labaad limustaajiriin uulaa tii hore kii kiraystay ayuunbuu ka kireeyey qabla inqidaa'iha intaanay dhammaanin jaaza waa banaayi fil asaxi haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay waxa bannaan manfacadii iyo shaygan dheefsigiisii la kala kiraystay in la dibdhigo taajiilulmanfaca loo dibdhigo ilaa muddo macluumaho la yaqaano waana markay tahay ijaaratu dhimma markay tahay weeye ijaaratu dhimma markay tahay weeye maxaa yeelay dee dayntu dibdhigid ayay aqbashaa mihaal ahaan waa maxay wuxa buu yidhi nin buu kuwi waxaan laazimiyey dimadaada inaad shaygaa ii qaadood ilaa maka ii geyso waa ijaaratu dimma ile qof walun baa laga doonayaa inuu isagu qaado eh waxba cayntiisa markaa lama saarin dimadaada waxaan saaran inaad shaygaa qaado ilaa maka awala shahri kadaa bishaa heblaaye ee soo socota awalkeeda inaad bilowdo way iska bannaan tahay buu leeyahay taasi manfacada in sidaa taajiil loo gelaya waa mid iska bannaan walaa yajuusu ijaaratu caynin limanfacatin mustaqbala laakiin ma bannaana ijaaratu cayn manfaco mustaqbalaha in markaa loo kiraystaa ma bannaana oo masalan iminka hadda in wax laga bixiyo masalan daartii takira laga bixiyo la yidhaha sanadka dambe ayaan gelayaa iyada taasi ma bannaana ee waa in mar hadday ijaaratul cayn ay tahay muddadu waa inay tahay mutasila bilcaqdi caqdiga mid la xidhiidho waa inay tahay oo markaa caqdigaasu dhammaadaba ninkii ay u bilaabmaysaa waxau haddaba sheekhu yidhi ma banaanadaasuu masale inooga soo reebay oo wuxuu yidhi haddii uu kireeyo masalan maaligii ninkii daartan lahaba asana thaaniya nin buu ka kireeyey masalan sanad dabeedna wuxuu kireeyey daartii asanata thaaniya sanadii labaad buu kireeyey limustaajiriil uulaa tii hore sanadii hore kii kiraystay ee ku jiray unbuu ka kireeyey qabla inqidaa'iha iyadoon muddadii hore ka dhammaanin ayuunbuu sanad dambena u cusboonaysiiyey jaaza fil asaxi asax haddaan qabanno taasi way bannaantay maxaa yeelay muddadii ayaa xidhiidhsan iyadoo ninka kiraysanayaa uu mid yahay wuxuu ka dhigan yahay un isagoo labada sanaba hal caqdi un ku galay ayuunbuu ka dhigan yahay wayajuusu waxa bannaan kiraa'ul cuuqabi kaltanka kiradiisii ayaa bannaan fil asaxi haddaan qabanno wahuwa an yu-ajira waa inuu kireeyo daabatan ayuu rajulan ka kiraynayaa liyarkabahaa si uu fulo bacdo dariiq waddada barhkeeda ow ama rajulayni laba nin ayuu ka kiraynayaa liyarkaba haadaakani ayaaman maalmo inuu fuulo wadaakaasina ayaaman maalmo inuu fuulo wa yubayinu waa caddaynayaa albacdayni labada badhna waa caddaynayaa uma inteeda yaqtasimaani way qaybsanayaan dabe waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan kiraa'ul cuqab maxanaa kaltanka kiradiisi ayaa bannaan waxa weeye masalan laba nin ayaa shay laga wada kiraynayaayoo way u kala dambaynayaanoo kolba mid baa isticmaalaya hadda kanaa iminka sii isticmaalaya haddana markay kaa intiisa damaatay ka kalaa isticmaalaya marka waa kaltankaa iyo isaga dambaynta kiraa'ul cuqab marka isagaba sheekhu inoo fasiray oo wuxuu ihi wahuwa an yu-ajira daabatan rajulan nin buu masalan ka kiraynayaa daabad an yu-ajira daabatan rajulan nin buu ka kiraynaya liyarkabaha bacda ariiq si uu waddadan lagu socdo barhkeedu sii fuulo berberoo kalea la qabanayaa wuxuu leeyahay waddada kala barhkeeda ilaa halkay kala barhka hargeysiiyo berbere halka kala badha ayaad sii fuulaysaa un kaa kireeyey inta dambana waxaa sii fuulayaa ninkii kireeyey intaana la kalena waad iska lugeynaysaa intaana waan kaasii kiraynayaa ama waa inuu kireeyo aw yu-ajirahaa rajulayn laba nin buu ka kiraynayaa daaba ayuu laba nin ka wada kiraynaya liyarkaba hadaa ayaaman wadaa ayaaman wuxuu leeyahay gaadhigaasaan idinka wada kireeyey ninowna toban cishaan kaa kireeyey wada ninowna toban cishaan kaa kireeyey wa yubayinu lbacdayn labada badhna wuu caddaynayaa haddaan wax caadaahoo la yaqaana aanay jirin waa inuu kala caddeeya u dhaa midna intaasoo cishaan ka kireey midna intaasoo cisho oo labada bacdi u kala caddeeya uma yaqtasimaani dabeed way qaybsanayaan way qaybsanayaan yaa qaybsanayaa macnaha masalada hore markuu ninkii maaliga ahaa iyo ninkii uu bacdiga kale ka kireeyey way qaybsanayaan masalada labaadna labadan kiraystay way qaybsanayaan say u qaybsanayaan dee qaabkii ay u dhigteen oo masele waa kiraysteen oo inuu hebel ku horeeyo ayaamihiisu ay dhammaadaan ayay ku heshiiyeen ama inuu hebel horeeyo ka kalena maalinta ku xiga midba maalin uu fuulo aduu qaabkii loo caddeeyey ama qaabka muctaadka ahee laba nin hadday wax wada kiraystaan meeshaa looga dhaqmo ee aan iskhilaafin cala alwajhi almubayan aw almuctaad ayay u qaybsanayaan sidii ama la caddeeye ama caadada loo leeyahay faslun yushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmanfacati manfacada iyo dheefdaa la kala kiraysanaya macluumatan waa inay tahay mid la og yahay uma intaa dibeeye taaratan wakti tuqadaru waxaa lagu qadaraa bizamaanin wakti ka daarinba weeye sanatan la kala kiraysanayo wa taaratan mara bicamarin baa lagu qadaraa ka daabatin ilaa maka waa daabo loo sii fuulayo ilaa maka wa khiyaaa wa ka khiyaatati da thawb maradan tolideedaba weeye ee falow jamacahumaa hadduu kulmiyo labadiiba fasta'jarahu u kiraysa liyakhiidaw si ugu tolo bayaada nahaar maanta lam yasixa ma ansaxayo fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa shardi ah ijaaratu cayn o ama ijaaratu dimma in manfacadan la kala kiraysanaya ay macluumo tahay manfacada shaygan la kala kiraysanaya waa inay macluumo tahay macnaha aragti ahaan sifo ahaan qadar ahaan waa in loo wada garanayaa haddii kale